isla kumayaqoon qofkiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qartibay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qarribay cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada huban tihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaranku noqon miyaydaan qubuura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal miyaydaan wax isqabto isqimeeya baa lahay miyaydaan wax isqabto isqimeeya baa lahay maxaa culummadii qabsaday qurankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa kaneecad nabadgeliyo miyaa qalkiba la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiiba la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago soomaali qalloocane ogow quwadii allo quruma rugtay baa jirte quruma rugtay baa jirte
bismillahi raxmaan raxiimi kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka xulaashada waraysa raadiyo cadaad oo habeenka sodaan kale aa dhegaystaan marka laga reebo habeenimada jimcaha
soomaaliyanna kii kala gegima ina kala geeyin anna gamas haddaan kugu masixi a ku gubataaye geediiyo dhulkuba kuu dacwiyey agogorimayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnay duulayo guruubta kaa aada gudgududka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbiga gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gubac ku liibsiiya yidaan allamarin iyo ku dhibo gaasiriyo jeelal soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeyin gurmago-nin gegan iyo allow geedka lale kaadhig gebigaaba midkaasow rabu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku goorraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo dablan wiilla'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtiya ku taag goorta laga leexday gisi wayraxisee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte burwaagolonta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeyin god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulanti wacanoo wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimada taladaha arbacay soo gadayso taarikhdu ay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha labaad sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxyaabaa caawa barnamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay qarax maantay duurnimadii ka dhacay magaalada caasimadda muqdisho faahfaahan dhalada ayaa ka soo baxaya weerarka ugu dambeeyey ayaan barnaamijkan goor idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale ee barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona ganacsatada soomaaliyeed ayaa ku dhawaaqday inay joojinayaan qaadka ka imaan jira gudaha dalka soomaaliya sababtu maxay tahay waan idiin soo gudbin doonaa saaxiibyala hadalle ay warbaahinta la wadaageen qodobada kale barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona ganacsatada soomaaliyeed ee koonfur afrika ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ka haysta dalkaasi faafaahin ayaanu idinka haynaa barnaamijkan ayaanu goru idinkugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa aad ku dhegeysan doontaan xulashada walaysada waxaa qayb ka noqon doona warmurtiyada wadajir ah ayaa ka soo saaray doorashada madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ku togay banjabuura dalka burundi waxyaabaha laga wada hadlay warmurtiyeedkaasi ayaan barnaamijkan goru idinkugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa saraakiisha ciidanka booliska dowladda federaalk soomaaliya ayaa loo furay siminaar lagu baranayo xuquuqda aadanaha waxaa ka qayb gelay mas-uul ka tirsan dowladda federaalka faahfaahin ku saabsan ayaan barnaamijkan goru idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale barnaamijkan caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa wasiirka hore ee arrimaha dibadda dalka kenya ayaa soo bandhigay xog cusub oo laga xiriirinayo barxududeedka badda ee soomaaliya iyo kenya waan idinsoo gudbi doonaa saaxiibala hadalka uu soo bandhigay qodobada kale caawa aad ku dhegeysan doontaan xulashada walaasyada waxaa qayb ka noqon doona ururka al-shabaab ayaa maanta waxaa dad ay ku xireen degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud sababta dadkaasi ay u xireen al-shabaab ayaan xog idinka hayaa wararka ugu dambeeyey ayaan barnaamijkan goor idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale barnaamijkan caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dhimashadii dhaawac ayaa ka dhasha qarax maantay ka dhacay gobolka shabeelle hoose khasaare ayuu sababay waan idiin soo gudbi doonaa saaxiibyaal qodobadaasi wixii soo kordha ayaa barnaamijkan caawa aad ku dhegeysan doonteen barnaamijka sidoo kale waxaa ku dhegeysan doonteen xubinta aad ku xusaha badan ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan caawa wax ku dhegeysan doontaan heesta qodobada ayaan ugu soo korro ayaa barnaamijkan caawa aad ku dhegeysan doonteen barnaamijka waxaa soo saara halkaana ka tegi doona anigoo xasan axmed maxameda waxaa caawa ii farsaminaya cumar axmed raaa cumar saxiifa waa mar kale iyo xulashada walaysada
oh lacagtii waa iga dhammaatay walaal lambarkan ma ii wici kartaa oo haddii uu kaa dhammaado kaarkii miyaan dhibca kuu aruurin sow dhigaal kuuma furna maya maya muxuu ahaa dhigaal dhigaal waa adeega igu tala gashay shirkadda hormuud inay macaamiisheeda ku abaalmariso adeegga dhigaal maxaan ka helayaa waxaad ku helaysaa dhibco kuu ururay oo aad ku beddelan karto kaarka ku hadalka aan dhigaal dhigtoo dhibca aruursadee sideen u furtaa adeegga dhigaal waaba dheefe si aad u furato adeegga dhigaal garaac xidig boqol labaatan iyo siddeed afar gees kadibna dooro lambar kow furashadu waa bilaash ama lacag la'aan haah allay leh waa fursad ka faa'iidaysi mudan waxaa intaasi kuu dheer haddaad dhibco badan urursato waxaad helaysaa abaalmarino qaali ah sida laabtoobyo iyo teleefanno qaali ah waan gaartay hormuud waa dhaqaalo abuur weliba adig iyo asxaabtaadana dhibcaha waad isku darsan kartaan si aad u heshaan hadiyada qaali ah waaba saaxiibada ayuu tala gale faahfaahin wixii intaasi dheer kala xiriir hal afar hal ama hal afar labo dhigaal furo oo kayd dhigo dhigaal furo oo dhibco aruurso dhigaal adeegga dhigaal
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaaliya waayahay habeen wanaagsan hawdeen ka lehna saaxiibayaal raadiyo cadaado ayaad degeysanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka dhan waxaan ku bilaabayaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku dhalila madaxda dowladda federaalk soomaaliya in xilligan ay ad dagaalamaan xorriyadda hadalka ayuu sheegay dad badan maanta ay laga sheegay in laga horsaga dhanka xorriyatal qowlka isagoo waraysiinaya warbanaha ku hadasha afka waa saxaafad madax bannaan ayuu sheegay in siyaasiyiin iyo warbaahinta ay dowladduba caburisay oo aysan ka hadli karin isagoona xusay in wakhtigan dowladda ay sidaasi aan looga baahnayn wuxuu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya hadda jirta ay waajib ka saaran tahay helitaanka xuquuqda dastuuriga ah ee muwaadinku xaqa u leeyahay
madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh
haddii wanaagsan aha waddan kalena saaxiibayaal raadiyo cadaado ayaad degeysanaysaan dib oo igu soo laabadna codka madaxweynaha ganacsadaha soomaaliyeed ee ku nool dalka koonfur afrika ayaa waxay walaa xoogan ay ka muujinayeen dalalka loo geysto dadka soomaalida ah ee ku nool waddankaasi koonfur afrika sidoo kale waxay sheegeen ganacsadaha gudaha waddanka koonfur afrika sanadkan gudihiisa dalal lagu geysto dhowr ah oo qof soomaali ah islamarkaana ganacsiyo ku ganacsiyo ku lahaa gudaha waddankaasi orangi oo ah ganacsad soomaaliyeed ku nool dalka koonfur afrika oo la hadlayay warbaahinta ayaa wuxuu sheegay in wala xoogan ay ka qabaan dalalka ku soo badan ee koonfur afrika islamarkaana wuxuu sheegay in sanadkan gudihiisa dalkaasi lagu dilay toddoba qof oo soomaali ah kana mid aha ganacsatada sida weyn looga yaqaana dalka koonfur afrika
wallahi walaaca aad buu u ballaaran yahay waxaa xusilmadanisay sanadkan hadda konton maalin marayana ay runtii ay daba ay marayso bishan keliya ayaa wadankan waxaa lagu dilay laba muwaadin halkii bishii horena shan muwaadin la dilay gudaha wadankan koonfur africa taas oo tirada bishan labaatan ka maraysa iyo bishii horeba marka dhibaatooyinku sida ay u socdaan welina ma jirto cid si toosa oo xal uga qabatay ama kala hadashay dowladda koonfur africa marka loo fiiriyo safaaradda iyo weliba howlwaneedada
dadka mida ganacsatada ku nool dalka koonfur afrika ayay kaasoo hana waa warbaahinta la hadlay kan cabiyan dhibaatana ay sheegeen inay burcad south afrikaan ah ayay halkaasi ay ku dhibaateynayaan habeen wanaagsan hawadan kalena saaxiibayaal raadiyo cadaado ayaad dhegeysanaysaan saraakiisha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa maanta waxaa magaalada muqdisho siminaar lagu baranayo xaquuq aadanaha looga furay magaalada caasimada ah muqdisho taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sare guuto bashiir maxamed cabdi maxamed ayaa maanta saraakiishaasi sare ee ciidanka booliiska u furay siminaar lagu baranayo dhowrista xuquuqda aadanaha xiliyada ay ku jireen waajibaadka shaqe ee loo xil saaray siminaarkan oo socon doona muddo laba maalin ah ayaa waxaa casharo bixinaya xubno sare oo ka tirsan ciidanka booliiska dowladda ingiriiska oo aqoon gaara u leh arrimaha xuquuqda aadanaha taliyaha ciidanka canshuuraha ee ciidanka booliska soomaaliyeed saree guuto cabdullaahi xasan bariisa ayaa sharaxaad ka bixiyey ujeedka siminaarkan isagoona tilmaamay in ciidanka booliska ay yihiin xubno ka mid ah bulshada islamarkaana ay waajib tahay inay ilaaliyaan xuquuqda bulshada soomaaliyeed
xuquuqlisaanku dadku waxay u maleeyaan kaliya inuu dumarka kaliya khuseeyo ma khuseeyo cid kasta ee muwaadin soomaaliyeed ama caalamkaba ah xuquuqu leeyahay xuquuqdiisa in loo dhowrana xaqu u leeyahay waxay soo bilaabatay dhowrista xuquuqda aadanuhu dagaalkii labaadee adduunka markuu dhammaaday yuhuuddi tirada badneed la xasuuqay oo qaaraan wax galabsano ku jira halkaasaa laga soo raad raacaa ilaa iyo haddeer iyo inta soo socoto taariikh noolu u nool yahane waa shay aan laga maarmin taas ayaa kaliftay in maanta howlkaas lagu qabto muxuu ahaay lagu qabto seminaarkaas mudduu socon doonaa taliya ciidanka booliiskaa furay taliya xigeenka waa joogay taliya hore ciidanka dhowrista xaquuqda aadanuhu waxay bilaabatay maalintii ilaahay koonkan abuuray bini aadamka oo aadana nebi aadamna laga abuuray ciidda xaawalo geesteeda bidac laga bixiyey uuna ilaahay muxuu ahaa ku talagelkiisu sidaan diinta ku aragna ay aheeda inay tarmi doonaan caalamkaana ay khaliifiin u noqon doonaan muxuu ahay bini aadamku markaas ayay soo bilaabatay laakiin waxaa la qoray oo muxuu ahay iyadoo rasmiya sooyaalka taariikhda lagu qoray dagaalkii labaadee adduunka xasuuqi ka dhacay een muxuu ahay yuhuudi la laayay iyo wixii kasta oo muxuu ahay ku ku een, eh, asteysnaa in bini aadamku si aan xaq ahayn dhibaato isugu geysto sidaas ayay aheeday halkaasay kasoo bilaabatay Eh, hadda siminaarkii muxuu ahaa taliya ciidankaa noo fura taliya xigeenkiina wuu joogaa dhammaantood waxaa meesha ahmiyadda loo siiyod arkaysiin dhammaan sarreeyaasha ciidanka booliiska ee saraakiisha sare intuba waa ku gulansan yihiin goobta waxaa la rabaa inay risaalada eh, ay qaataan u gudbiyaan dhammaan fadhiyada ciidanka booliiska rug ilaa iyo saldhig ilaa qayb inay u gudbiyaan maadaama ay ayagu wakiil yihiin dhammaan gobollada iyo degmooyinka ama dowlad goboleed ha noqoto ama banaadir ha noqoto intaba muxuu ahay in loo gudbiyo si loo mar walba loo xasuusiyo ciidanku inuu howshaas qabto aada iyo aad aad umahadsantihiin siminaarkuna hadda waa socdaa markuu xirmayna insha allahu waa idin soo wargeli doonaa si aad bulshada ugu gudbisiin furitaanka ee muxuu ahay ee, goorti goobta goorta uu furmay iyo goorta uu dhammaado insha allahu tacaala
jenaraal cabdulaahi xasan bariise taliyaha hogaanka canshuuraha ciidanka booliska soomaaliyeed ayuu kaasi ahaa oo faahfaahin ka bixinaya kulan maantay siminaar ciidamada booliska somalia lagu barya halqowdana ahaa oo faahfaahin ka bixinaya habeen wanaagsan ee hawdan kalena raadiyaha cadaado ayaa dhegaysanaysaan saaxiibayaal
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaaliya habeen wanaagsan ee hawdan kalena haraad iyo xadaado ayaa dhegaysanaysaan guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta xarga ka jiran xarun ay ku shaqayn doonaan guddiga waa guddiga madaxa bannaan ee duugeysta iyo hirgelinta dastuurka dowladda federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdullah ayaa saxaafadda ugu bixiyay xarunta cusub ee guddigan duugeysta dastuurka maantay looga furay magaalada caasimadda ah ee muqdisho
muddada dheer uu socdayna dhibaatooyinka haystay waa la sheegay waxaa ka mid ahayd saddex guddi oo hore ayuu soo maray dastuurku mar wuxuu ahaa shan iyo toban mar wuxuu ahaa soddon ugu dambaynna shan buu noqday intaas waa la waday laakiin marna dastuurkii ma fadhiisan waxaana isleeyahay laba arrimood unbaa ugu wacnaa mid taa isbedeladaa isaga ku dhacaya weeye midna waxa weeye ma uu helin oo ma ay helin guddigu hawlihii ay wax ku fulin lahaayeen sidii loo sheegay maanta waxaan isleeyahay farxad bay guud ahaan inoo tahay in horta kolka ugu horreysa wixii ugu muhiimsanaa laba arrimood oo aada muhiim u ahaa inuu helay mid waa xafiis iyo qalabkii ku shaqayn lahaa iyo shaqaalihii la shaqayn lahaa iyo waxoogaagii gunnada ahayd iyo howlaha lagu fulin lahaa marka waxa weeye guddigaasina waa guddigii hadda diyaarin mahayee wuxuu hayaa dib u eegis iyo sixitaan waxa kale ee farxada maanta saddexdii hay-adood ee dastuurkan u xil saarnaa inay iyaga oo wada jira maanta halka diyaar ku yihiin wax walbana ay heshiis ku yihiin oo aan qabo marka inaynu ka baxayno dhibaato taagnaan jirta waxaan is leeyahay oo georgi iyo nahiida hadda u sheegi lahaa sidii uu cabdi qaybdiin sheegay xubnaha labada guddi ka tirsan ee dowlad goboleedyada ka yimid waxa weeye in la howlgeliyo oo qolaa hawshii way ku jirtaay la siiyo gurnadii ay mudnaayeen la siiyo oy helaan qolada labaadna wasiirka iyo u n d b iyo annaguba inay hawl galaan ooy hawsha guddigaa la soo galaan qolada kalene in arrintaana si fiican looga tashado oo ay hawl galaan siday u hawlgali lahaayeenna gunnadoodiina ay helaan taasina waa mid waxaan is leeyahay u n d b waa hay-ad u n k u xil saaran gaar ahaan yacni inay la shaqayso baarlamaanka guud ahaantii iyo labada guddi ee dastuurka samaynaya waxaan ku rajaweynahay inay hadda wixii ka dambeeya ay noqonayso innagoo kulligeen isku duuban inaynu dastuurkaa ku guulaysanno waana taariikh sababto waxa weeye muddo dheer buu taagnaa oo siduu wasiirku sheegay lagu micneeyey mashruuc aan dhammaadba lahayn marka hadda mar haddii ay labadii guddoomiyena inoo sheegeen wasiirkiina uu isna uu sheegay saddexdoodu isku duuban yihiin inteedna kalena inaynu gacan siino oo keliya ayaa hartay kolka waxaan leeyahay guulaysta annaga aqalka guddigan kolkaanu xafiiska siinaynay de waxaan ahaa nin la socday guddigan dhibaatada haysatay hadda hal qol baanu u helnay wax kale maanaan hayn taas talabaad markii u n d b ay goosatay inay meel u heshana waxaanu siinay dhulka kolka waan ka mahad celinayaa tallaabadaas u n d b ay qaaday waan ka mahad celinayaa
gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayuu kaasi ahaa oo faahfaahin ka bixinayay xarun cusub oo loogu talagalay guddiga dawgasa iyo halganka dastuurka oo maanta laga furay magaalada caasimada muqdisho habeen wanaagsan ee hawdanka lena saaxiibayaal raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaan kusii saqaynaa
dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarfi wey dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay aad wadaa qabtaan qabkad wada hubantihiin cudurka aad wadaa qabtaan qabkad wada hubantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydaan qubura iyo abiniyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo ka darinayn walaalayaal
waayahay habeen wanaagsan raadiyo xadaadado ayaa dhegaysanaysaan barnaamijka waxbarashada wanaagsanah waad la socotaan xildhibaan daare amaan jeesug oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ka hadlay xiriirka xumaaday ee dalalka soomaaliya iyo kenya kadib markay sabdida kenya u jeertay safiirkeeda u fadhiyay muqdisho kuna amartay safiirka soomaaliya in dalkiisu dib uu laabto daare amaan jeesug ayaa ku baaqay xukuumadda federaalka in dadaal ay ku bixiso sidii dalka looga saar lahaa ciidamada kenya ee qaybta ka ah howlgalka midooda afrika amisom isaguna taas sabab uga dhigay hadalkii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda kenya oo soomaaliya ku tilmaamtay inuu yahay waddan cadowa
haddaba xaggee wax marayaan daahir amin jirso marka hore kusoo dhawow telefishinka soomaaliya kebal gaar ahaan barnaamijka tooska ah ee wardoon bal maxaan kala socnaa wararkii ugu dambeeyey kenyana waxyaabo badan baa kasoo baxaya waa dhowa waan idin islaamaya andaa tiim bahda telefishinka soomaali cable dhammaan wariyaashiina tafatiriyaalkiina aad baan idinka mahad celinayaa inaad ugu martiqaadiin stuudiyiina arrinta kenya iyo soomaaliya hadaa dabcan kenya iyadaana daadaansatay waxa aad la socotiin ayada oo aan janaalkii political ku habboonaa in loo maro siyaasadda inayna marin in muxuu ahaa haddii ay tabasho jirto xataa qaab loo maareeyo oo kale aynay la heli karin inay tiraahdo soomaaliya waa dalka cadow ku ah dalka kenya ee hadalkeeda bilaawgiisaba uu noqdo runtii waa nasiib darro weyn oo muxuu ahaa dalkaa kasoo yeedhay waxaan u mahad celinayaa shacabka soomaaliyeed isku duubnida ay sameeyeen iyo maqofka ay ka istaageen dowladda federaalka ee soomaaliya qoraal ba ay soo saartay diblomaasiyadaysan aanan cidna loogu gafayn qodobo ilaa iyo toddoba qodobo ayay kasoo saareen kenyana laga rabaa inay caddayso ujeedada daandaansigan ka dambeeyey qodobada ku qoraa ee war-saxaafadeedkii wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya ay soo saartay cadaawatooyada ay nagu sheegeen annagoo dal saaxiib la ahaa xiriir wanaagsan nagala dhexeeyey kenya waxay xudnimada qaadatay kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo saddexdii soomaaliyana kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii qaadatay saddexdii sano oon ugu horreynay xorriyadda dadkii inay xuroobaan taageeray ayaan lahayn ilaa waagaay ilaa iyo hadda intaan aniga ogahay marnaba cilaaqaadka kenya iyo soomaaliya ma xumaanin ilaa hadda laga reebo weligoodna iskuma tilmaamin dal cadow isku ah waxaa nasiib darra ah marka kenya waxaa xaq ay u lahayd inay wasiirkeeda arrimaha dibadda oo wasaaradda arrimaha dibadda lasoo xiriiro safiirkooda inay adeegsadaan oo ay arrimaha ay tabashada ka qabaan ay wasaaradda arrimaha dibadda kala xiriiraan inay safiirkayna ay ay dhahaan arrintaasa aan tirsanaynaa arrintaasaan tirsanaynaa inay yidhaahdiin way ku habbooneed laakiin afartii mowqif oo kale inay kasoo tagaan ee boseshinkii shanaad ee ugu dambeeyay cilaaqadkii ugu kala goosanayo ay yimaadeen nasiib darro weyn waaye soomaaliya waxay ku tilmaameen dadaan u bisleen siyaasadda laakiin waxaa muuqata inay soomaaliya siyaasadda u bisishahay ee waxa aan siyaasadda u bisleen ay yihiin dowladda kenya oo aad moodaa inay haabdhacleynaayeen hadda waxaa laga rabaa kenya marka kenya hadda waxaa laga rabaa inay caddayso cadaawadda ay nagu tilmaantay inaan ku nahay dalka kenya inay nagu caddayso waxaa la rabaa inay caddayso waxyaabihii qoraalkooda kamidka ahaa ee muxuu ahay xaraashka ay sheegtay inay caddayso waadax xaq baanu leenahay annaga inaan khayraad waayahay raadiyaha cadaado ayaa dhegaysanaysaan barnaamijka xolashada walaasana waa la socotaan saaxiibayaal
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho martiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qardibay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qarribay cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaranku noqon
waayahay raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaa saaxiibayaal faahfaahin rida ayaa ka soo baxaysa jugta qarax maanta ee ka dhacay degmooyin ka tirsan gobolka banaadir kaas oo ka dhacay waddada warshadaha ee magaalada muqdisho qaraxaas ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa mino lagu aasay dhinaca laamiga ee waddada warshadaha islamarkaana lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka xilligaasi marayay halkaasi dad ku sugna goobta ay wax ka dhaceen ayaa raadiyaha cadaadi waxay u sheegeen in joogta qaraxaasi minada ah ay ka maqleen waxaana ka dhashay khasaare kala duwan ciidamo ka tirsan booliska soomaaliya oo xilligaasi uu qaraxa dhacaya ku sugnaa meelaan sidaas uga foyna waxay qaraxu ka dhacay ayaa tegey halkaasina la sheegay in xireen kadib qaraxa markuu dhacay weli si dhib ah lama oo khasaaraha ka dhashay qaraxaasi lala egtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo marayay waddada warshadaha ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho
miyaydaan qubuura iyo wax garab qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal miyaydan wax isqabto isqimeeyabaa lahay miyaydan wax isqabto isqimeeyabaa lahay maxaa culummadii qabsaday qurankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa qaneecad nabadgeliyo miyaa qaybkiiba la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiiba la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago
habeen wanaagsan saaxiibyaal qaybihii dambe ee barnaamijka xulashada wadaasida ayaan ku sii saqaynaaye madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo oo booqasho ku jooga dalka purinta ayaa waxaa warmartiyada wadajira laga soo saaray booqashada madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ku tegay magaalada banjabuura ee caasimaddu ah waddanka burundi warmartiyada laga soo saaray ayaa la sheegay ayaa u qornaa sida tan kow kadib martiqaad rasmi uu helay madaxweynaha burundi mudane bayran nkurosiisi madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulla farmaajo oo booqasho shaqo ku tegay jumhuuriyadda burundi muddada u dhexeysay sideed tobanka bishan ilaa sagaal tobanka bishan february sanadka labada kun iyo sagaal tobanka ujeedka booqashadaas ayaa waxa ahaa adkeynta iskaashiga taariikhi ah siyaasideed iyo ammaan ee labada wadan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya markii wafdigaas uu hogaaminaya ay soo gaareen garoonka caalamiga ah ee bujumbura waxaa si daran usoo dhaweeyay dhigasa burundi mudane biyerere nkursisi oo holinayaan mas-uuliyiinta sare oo ka tirsan caasimadda burundi madaxweynaha waa madaxweynaha dalka burundi muwirana korsisi wuxuu cash sharaf u sameeyey madaxweynaha wafdigiisa kahor cashada sharafta wasiirada iyo taliyaasha gaashaandhigga ee labada dal ay yeesheen kulan laba geesoodka ahaa oo casuuntanaa jawa saaxiibtinimo oo diran kaas oo ka turjumayay xiriirka saaxiibtinimo ee jumhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo dalka burundi iyo dadaalka ay labada wadanba kula dagaalamayaan argagixisada ka dagaalanta geeska afrika maalinka labaad ee booqashada madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdullah farmaajo iyo madaxweynaha wadanka burundi nicolas nise waxay yeesheen wadahadallo ballaaran oo ku aadan arrimaha ay wadaagaan labada wadan sida xiriirka labada dhinac iyo aayihii mustaqbalka iyo daalada lagu dargelinayo fulinta heshiisyadii hore ee laga gaaray labada madaxweyne waxay cambaareeyeen weerarada ururka al-shabaab ay ka geystaan gudaha soomaaliya iyo dhibaatada iyaga oo walaac ka muujinaya halista ururka al-shabaab ee gudaha dalka soomaaliya iyo guud ahaan qaaradda afrika madaxweyne dowladda federaalka ah ee burundi nukirohe morosise wuxuu bogaadiyey dadaalka ay dowladda federaalka iyo shacabka soomaaliyeed ugu jiraan helidda nabadgelyo iyo ammaan madaxweyne farmaajo ayaa isna ammaaneen shaqeyn geesinimada iyo hofnaanta leh ay ciidanka burundi ka hayaan amisom isagoona noloshooda u hora sida ummadda soomaaliyeed ay u heli lahaayeen nabad waarta labada madaxweyne waxay ka shaqaynayaan in si buuxda loo buufiyo qodobada heshiisyada ee ka dhacay nairobi adis ababa ee ku aadan qorshaha kala guurka ee soomaaliya iyo labada madaxweyne waxay sidoo kale ku heshiiyeen in si degdeg ah loo fuliyo howlgallo ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab iyagoo la dabaqayo qorshaha kala guurka ee soomaaliya lana dhisayo awoodda hay-adaha iyo ciidanka ammaanka ee soomaaliya labada madaxweyne waxay codsanayaan in midooda afrika dib u qaabeeyo ciidanka midooda afrika amisom si ay u fuliyaan shaqooyin loo egmaday oo ay ka mid yihiin in la xoojiyo iskaashiga dhanka howlgallada oo ay leeyihiin ciidanka qalabka side ee dowladda federaalka labada madaxweyne waxay isku raaceen inay si degdeg ah isku yimaadaan madaxda dalalka ay ciidamadooda ay ka yimid yihiin ay ka mid yihiin ciidamada midooda afrika amisom ee soomaaliya al-shabaabka oo dagaalama ugu dambeyntii madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdullah farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee dalka etoobiya weerarada waa dalka burundi ayaa u hambaliyey saddexda sane ee soo socota loo doortay xubin ka mid ah golaha ammaanka iyo nabadgelyada ee midooda afrika wuxuuna dowladda iyo shacabka burundi uga mahad celiyey waa martigelinta diiran ay ku fidanayaan isagii wafdigiisa intuu booqashada u socotay wuxuuna madaxweyne nukureya baronsiise ku marti qaaday inuu booqasho rasmi ah ku yimaado magaalada caasimadda muqdisho habeen wanaagsan saaxiibayaal raadi iyo hacdaado ayaa dhagaysanaysaan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa la sheegay in amar ay dul dhigeen shacab ku dhaqan deegaanka leera deegaanka ceelbuur oo ka tirsan gobolkan galgaduud dadka shacabka ay ku nool beri ee gobolkan galgaduud ayaa waxay walaa xoogan ay ka muujinaan amarka ka soo baxay al-shabaab kaas oo ah inay bixiyaan lacaga ama xoolo taasoo keentay dadka ay diidaan deegaanada arrintan ay ka jirta ayaa waxaa ka mid ah xin dheere iyo ceelgaras oo dhammaantood ka hoosta degmada ceelbuur ee gobolkan galguduud alwaladiyo ku sugan halkaas ayaa warbaahinta raadiyahaada waxay u sheegeen in dadka diiday ay bixinayaan lacago iyo xoolo ay weysteen ay weydiisteen al-shabaab la xiray dadka la xiray ayaa tirada waxa ay gaarayaan ku dhowaad boqol qof al-shabaab ayaa mudooyinka u dambeeyay waxa ay kordhinayeen waa xiritaanka dadka shacabka ay geysanayaan oo ku nool bariga gobolka galguduud habeen wanaagsan ee hawadan kalena raadi iyo hacdaadow ayaa dhegaysanaysaan kusoo dhawaada xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalamaan
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan warnimayow anigu maanta waa qiiraysana damiirkii ummadda soomaaliyeed inuu soo laabanayana waa u malaynayaa mucaarad iyo muxafid dulmiga kenya ay nagu waddo isku mowqif bay ka noqdeen ganacsatadii beeraha kenyana waa kuwii shalay yidhi kolayba soomaaliya qaadka waa joojin doontaaye annagaa kala hormarayna siday sheegeen bay noqotadoo ganacsatadii soomaalida ee qaadka keeni jiray waxay yidhaaheen qurunkan iyo qashinkan aan kenya ka soo dadalanno mar dambe soomaaliya keeni mayno marka waxaan soo xasuustay shiribkii ilaahay ha u naxariisa abshirbacadle ee ahaa qaraya moosa qaad ka roon ka qaaliyar kana quud macaan qayaamana laysku qabsan maa aryaa shiribkaasu shiribka yaraanka waaye kii curadkan kuu wadaa
looga diire qaac ku daar qandheey uu roonta ahay qaabaan anna qaraya diir waxaana ahayn haddaan kuu qaadho waa qandha warniya war ma haysaane inan reer berberaa ayaa waxaa jidhi wallee anigii qodaanna la wada qabin war ganacsatadii keeni jirta hadday dhaheen qaadka waa joojinaynaa muqayiliintii cuni jirtana waa ku raaceen waxayna dhaheen cadowgeenna kenyaatigaa qaadkii laga diidey beeraha etoobiya haddii aan ka gadanayno marqaankiiyo hurdada sow sidii loogu jiri maayo bal maxay isdhaamaan haddaan wadar la joojaynin intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin
tush warya isburi warya isburi inanka guuri gooma degi haddii kenya ay reebatay etoobiya baan ka doonanaynaa bay dhaheen waa hurdayna warya toosan guurnay warya beriga hadda ka hor xamar dagaalada qashanka u ka socdeen aigaarniman risaas qaad laga siistay oo shaxaad ugu yimid aasay ku shirbeen waxay dhaheen ma rubac jaad oo risaas rag laga siistayaad rabtaa iyo xishoodw gadaal u dega asoonimo haddana hadlaysee lamadoo qorayow yidhi aasaa la yidhi qaybjaad hoon afar qofood ku qaybsanaad u qaylihe aasow shib haddana intayroo mid gaar intuula baxooro ninha xooga yaraa qaadahatashay lamadoo qora iga dhedhensi aasow yidhi dhud jaada walaxaan dhammayn i dhedhensii aan way dhibeehe iga tag mugaanugu taas waxaan uga jeedaa qashanka kenya inaan tuugno maahane waxaan anigu leeyahay madowgiyo cadaankaba dad waa kalama maarmaane ninse walaalka muuneeyey baa maylo soobsadae ismakaabsiga iyo wadajirkaa laga macaashaaye magaciin jira eebta waa la yska maydhaaye waryaa maali jiray ayay naga maraysaaye u midooba dhanihiinna waad maadinaysaan iska daaya mirowga waa maadinaysaanwar gabar caashikiin la yidhaahaa soo haystay waxayna tidhi duleedka nifaasho iyo nairobi intaanan gubin dalxiiska mombaaso iyo dakhliga intaanan jarin si wacan deris iila noqo war gabar kale ayaduna haysto waxay tidhi intaanan qaadka iska dayno nairobina kaa qabsanin kenya qaladka iska da kenya qaladka iska da qayaamaha kugu dhacay hay ugu dari weysa war qayaamaha kenya ku dhacay intuu kugu sheegaya adiga war maanta baarlamaanka kenya islaantii wasiirka arrimaha dibadda u ahayd ayay su'aalo weydiinayaan war aawa islaanta ninkii qabay muu naga dhacsado war nimankii qabay oo kuwa su'aalaha weydiinaya warka naga sugniyow waranka ku dhacayay waxayna dhaheen sababta soomaaliya si deg dega xiriirka loogu jaray waa inaa caddaysaa iyadaaba madoobe waxay cadday kartaa taas waryaa waa edab daran tahay baarlamaan kenya iyo wasiir kenyaatiya midna ma aqoonsanin warnimayaw shirkaddii shidaalka sahmisay ee spectrum la dhahayay war ayay soo saartay waxayna tidhi kenya ujeeddo kale ay leedahay annaga dukumentiyadii aan soo bandhignay meesha la isku haysto kuma jirto wax la haraashayna ma jiraan marka baroorta orgiga ka weyn ma dheheen warnimayaan waxaala waxaan ku riyooda kenya oo dhahaysa shirkaddaas iyo dowlad soomaaliya waa qaadiya qarsha midkoodna warkooda la rumaysan maayo anna waxaan ku riyooda kadib markay kenya ruyootay axmed madoobaa dhahaya kenyay raalli ahaada waa laydinka gar daran yahay marka hadduu berri qaad kenya soo dego annagaa ka gar daran hadduu soo degi waayo oon joojinnana kenya waa naga gar daran tahay horta riyadaad riyoota run raad ku malaha mugaad kenya u riyoohaysay axmed madoobe maadigaa u hurday war adeena somalilan haddaan nahay xalay waxaan ku riyooday kiiniyoonna ictiraaftay iyadoo idinku xumaynaysa
waan barjaynay dhiiraa'is weeye qariska tuur weeye yo guraasay kiimbadiida qaadka kiimbadiida fadaas maaha una agdaan mamnuuca ay geega ka bilaawad warya war war ma haysaane telefishinka somaali national t v xalay waxaan ka daawaday war murtiyeedkii ay soo saareen xisbiyada xasan shiikh iyo cabdiraxmaan cabdishakuur war nimayo laba sano kadib waa markii u horraysay oo war mucaarad soo saaray laga baahiyo warbaahinta dowladda maye waa soddon sano kadib markii u horraysay war saas maahana waa markii ugu horraysay oo tv-ga puntland laga daawaday xafiiskii cabdiraxmaan cabdishakuur ee xisbiga wadajir ee garowa ku yaallo albaabada laisku dhuftay albaabadiis gedlahaayana war dadka beenta ka daa kamaal guutaale wuxuu leeyahy xafiiskeenni waa furan yahay albaabka xafiiskana qiiqiiqiiq midlay hobus ari warka puntland iyo xisbiga wadajir kii runawa sugaana war waxaa la yidhaha intudhowraha guud ee qaranka wuxuu xidhi xafiiskii maaliyadda ee nabad sugidda marka meel fahad yaasin madax ka yahay hantidhowra inuu xidhi karo fili maaye runku suga waryaalaheen waryaalaheen somalilan waxa ay sheegtay wafdiga wadahadalka uga qayb gelaya in la badiyo waa weydi makee war horta nimayow dalkaan nabad sugidi kama jirto dal aan nabad sugid iyo sirdoon lahaynna amni laga sugi maayo war nabad sugud la'aan ho wala dhagamaysan latinba iriti irid goroobad anagadaas irid goroobad lamba fado garaaca kow kow kow ay hay ismaangu kow kow kow ay hay isaagu walaha ka aruule ogaadahe war maskaxda laadiina godka jiro oo mar la xira mar hore war waxba kale ma ogdiina nabad sugid goormaa boliis lagu daray war anigu boolis iyo nabad sugud iyo taraafik iyo militari ma kala aqaane ciidan waxaan u aqaanaa kii xamar qaraxa ka joojiya war maanta guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi wuxuu furay shir loogu magac daray waddada loo marayo heshiisiin dhaba oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha warorta guddoomiye cabdi xaashi asagu golaha shacabka ma la heshiiyo intuusan dadka la heshiisiin adiyaa dibu heshiisiin iyo dhabu heshiisiin iyo wada heshiisiin wax cusub maahino waa mashruuc lagu qaraabtee wasiir karafaan xoog soo kordhiyoo cusub war wasiir karafaan waa aamusnaha nabad iyo nolol ee maxaa ku tusi horta wasiir bayna bakaaraha canshuurta ma ka soo qaaday walakayaari wax walba waan aragnay waxaan maanta arkay oon la yaabay xildhibaanad qaran oo munakey la yidhaahdo oo kenya dhar waxayeysiinaysa war munika luwaniski waxay ahayd naagtii biil kilinton masabidatay war xildhibaanadii abee hooba jaadyo diidan karyo galana walatan iyo shukaamiyohayt ma aha war war ma haysaanay jenaraal madaale maanta taliyaha taraafikada laga dhigay ar anigu taliya waxaan u aqaanaa ninka xuduudka kenya taga kenya hadday rag tahay sayidka iyo xaawataa kaa soo dhaaf carar daljirka daahsoon haygu timaado carar war dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya hadday dagaaleen al-shabaab xagee ku biirayaan dhexna lama taagnaan kare waryaa laba maroodi meeshay ku dirirto cawsaa ku baaba'aa layidhi dhexday ku baaba'ayaan aryaanaha ma kenyaan u daahayna waxaa soxeeyana hal haraatiyaa ku aadeen hadday nu sheegay lamba dhafarti baa dekaya waryaa rag lama yaraysta iska dhiciya rag
ilaahay hayda kenya korkeedu ha qaace
aad iyo aad yimaasihiin saaxiibada xubinta kalamaan habeen wanaagsan hawada inkila nahraad iyo hacdaado ayaa dhegaysanaysaan ku soo dhawaada xubinta aad ku xiisaha badneed ee aaraad ee heestii bilowga barnaamijka idin ballan qaada heestaasay ku luqinaysay qadradda hareeke waxay gabagabaatahay barnaamijka caawa soo saaran la socodsiinayey anigoo xasana caawa ii farsaminaya cumar xamdiraxiim saxiifa taasaan kusoo gabagabanay tan intaan barnaamijka dib dab ugu kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu
Thank you.